warar soo baxaya oo lagu kala soon yahay ayaa sheegaya in habeenkii xalay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud lagala cararay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya oo uu deganaa iyadoona loola cararay xerada xalane oo hoy u ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyey war naxdin leh kaasi oo ka soo baxay sirdoonka shisheeyaha warkani wuxuu sheegayaa in xarakada shabaabul mujaahidiin laga cabsi qabo inay bartilmaameedsato madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona la filan karo weerar culus oo ka dhaca xarunta madaxtooyada muqdisho warkaasi kadib madaxtooyada villa soomaaliya ayaa durbaba codsatay in xasan sheekh maxamuud magangelye ahaan loo geeyo xerada xalane halkaasna ay u raacaan qaar ka mida ilaaladiisa iyadoona habeenkii xalay uu ku hoydayay xerada xalane aqalka madaxtooyada ee looga arrimiya dowladda federaalka waxaa laga dareemaya cabsi xooggan iyadoona ciidamada dowladda federaalka ay joojiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka jiray xaafadaha u dhow madaxtooyada warar soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamo hor leh la geeya baro kontaroolo ku yaala halkaas iyadoona la sameeye kontaroolo hor leh waxaa saacadihii lasoo dhaafay guryahooda aan ku hoyan qaar ka mid ah dadkii deganaa xaafadaha u dhow madaxtooyada kuwaasi oo lagu hakiyey waddooyinkii ay marayeen kadib weerarkii xoogganaa ee dhowaan ka dhacay hotel beach view ee magaalada muqdisho waxaa jira warar iska soo daba dhacaya oo sheegaya in ciidamo hor leh oo ka tirsan guutooyinka istishhaadiyiinta ay ku jiraan magaalada muqdisho kuwaasi oo ku hubaysan agab milatari oo aan caadi ahayn oo ay ka mid yihiin gawaarida istishhaadiyiinta iyo rag naftooda horayaal ah kuwaasi oo laga cabsi qabo in ay weerar hor leh geystaan isha sirdoon ee xogtan laga soo xigtay waa xerada xalane halkaasi oo hoy u ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya waxay sheegeen in weer la mid ah kii ka dhacay xeebta liida uu ka dhici karo madaxtooyada villa soomaaliya goobo ay ka mid tahay sidaasi awgeeda waxa ay dowladda federaalka qaaday sidaasi awgeeda dowladda federaalka waxa ay qaaday tallaabooyin ay amniga ku sugayso xalka ugu habboonna wuxuu noqday in xasan gurguurta loo dhaadhiciyo xerada xalane halkaasina uu magangeliyo ugu raadsado shisheeyaha cabsida dhanka amniga ah ee ka dhex jirta dowladda federaalka waxa ay kaliftay inay laamiyada dhinacyadooda ka samaystaan dhufaysi waaweyn oo la mid ah kubii xerooyinka ciidanka taas way dadka ku dhaqan muqdisho qaarkood la yaabeen waxaana muuqaal laga soo duubay dhowaan lagu faafiye baraha bulshada in xasan sheekh maxamuud oo xalay ku hoydayay xerada xalane waxay diraysaa fariin ah in shisheeyuhu ku khasaareen taageeradii ay siinayeen dowladda federaalka haddiiba madaxweynihii ugu sareeyey oo usoo jiif doonanayo halkii ay ka maamulayeen